waxaan ku ogaaday aabahay ayaa wuxuu ka fiirsaday telefisyoonada sawiradiisuu ku arkay arrimihiisana macnaha wuu la socday baryahan oo dhan marka iyo wiil walaalkay ah markii layla soo hadlay kadib macnaha aniga aad iyo aad ayaan u qaraacmay walaalow macnaha waxaan la qaraacmay calaashaan wiilkaas nolosha isku biimeeyey diyaaradda macnaha lugteeda galay marka macnaha aad iyo aad ayaan uga qiirooday arrinta noocaas ah uu anigana aasay yiri hooyadiin way dhimatay macnaha kolley ninku waa nin rag ah hadalladaas inuu maqlay oo noolahay oo africa aan joogo uoga uu ogaaday wiilkayga sababtaasaana ku kalifay africa halkeed ka joogtaana walaal waxaan joogaa qaxooti la yidhaahda sheerdheer oo etoobiya ku yaalo wiilkaagu meel uu jiro war maad ka haysay markii hore haa inuu maraykan la aaday mar hore waan ogaa laakiin wax taleefon ah oo oo macnaha xaggiisa ah waa la ii diiday wax faamiligiisa oo dhan waa la xiriiray ayeydiisa hadda ugu dhaweyd iyo wiil adeerkiisa oo ingiriiska joogo intaba macnaha way ii diideen inuu lambarka carruurtayda la isiiyo meeqa carruura weeye carruurta maraykankaa joogta waa laba wiil iyo hal gabar aabahood marka miyaad kala tagteen mise waxa weeyaan waktigun baa idin kala qaaday wallaahi waan kala tagnay beri hore oo fog aan kala tagnay aaba kala tagnay kollay labada qof qof unbaa koriya carruurta ama hooyo unbaa koriso ama aabaa koriyo marka laakiin waxaan ka xumahay oo caalamka aan u sheegayaa oo inta islaan ah aan u sheegayaa noloshuu igu qariyay aniga oo nool oo ogsoon yahay xataa inaan qaxootiga joogo oo taleefonkayga intii loo geeyo lagu yiri gabadhaas ilmahaas dhasho hooyadood ah qaxootigaas sheedheer ay ku nooshahay uu taleefonkayga kusoo tuuray ayaan aad iyo aad uga xumahay carruurtayda anoo nool iga xabaalay carruurta wax xidhiidha miyaad la lahayd inta ay maraykanka joogeen war miyaad ka haysay maxaan xiriir yeelanaa aniga iyoba idiiday ba uu leeyahay macnaha taleefonna iyaa la siinin ubadkaas inay dhimataan u sheegay inay marnaba iga ogaadaanna ma doonaayo marka dawladda maraykanka uu hoos joogo waxaan ka codsanayaa iyo ummadda soomaaliyeed iyo intii maxanay waxaan ka codsanayaa ilmeyga in si naxariis leh dawladda maraykanka uu hoos joogo inay waxayna qabtaan
sida la sheegay ubaxey canugu hooyaday baan u tegayaa buu lahaa hilowga noocaasa muxuu ku galay waad u malaynaysaa wuxuu ku keenay macnaha in marka hore dhimasho loo sheegay oo markii dambana inaan noolahay uu ogaaday markaa kadibna uu wiilkii noloshiisa saas iskugu soo biimeeyey marka walaalayaalow waxaan idinka codsanayaa intii islaan ah oo ummadda nebi maxamed ah muslim iyo gaalba in macnaha la ii wada kaco oo ilmahayga sida layl laygula soo hadalsiin lahaa wiilkayga yaxye iyo najma iyo yaasir aan idinka codsanayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto miyaad wax xidhiidha la leedahay ninkii carruurta dhalay mise magaciis ma sheegi kartaa cabdiraxmaan yuusuf aa la yidhaahdaa ma inuu maraykan joogana waa ogsoonahay macnaha ubax kuma soo gaartid maraykan kuuguma imaan kartuu isleeyahay niyaddana saasuu geliyay ilmahayga in macnaha nala kala qariyo oona cimrigay aan arkin horta wuu ugu talagalay laakiin tii ilaaha ka weyn magaciisana wuu bedelay in cabdullaahi isku baxsho waa la ii sheegay wax walba waa la socdaa waxaan u sheegayaa in ilmaha wiilkayga layla soo hadalsiiyo ubadkaygii aniga sida aan isku arki lahayna garab laygu siiyo si naxariis lehna aan adduun weynaadka uga codsanayaa marka wiilku ma etoobiya ka baxay markii uu maraykanka aadayay ardisababuu ka baxay soo maadan ogeyn markaasoo meesha uu ka baxay xaaladda ay ku sugan yihiin maadan ogeyn waan la soo xiriiri jiro taleefonka cabdiraxmaan waan kala soo hadli jiro ilmaha iigu dhib uu iigu dhiibi jira laakiin markuu maraykan tagay isbedel weyn uu sameeyey cabdiraxmaan nolosha uu waxaa ku sameeyana ilaa hadda waan fahmi la ahay